أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hindiya ayaa weer labaad qaaday iyadoo baakistaan ay dhulka soo dhigtay wax ka badan labaatan diyaaradood oo qaali ah saxafi ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka ayaa wax ka iftiimiyey qeexadda weerarkii saldhigga belidogle ee soomaaliya ka dhacay sannaddii labadi kun sagaal iyo tobankii kulan ballaaran oo agaasinkiisu lahaa maamulka wilaayada jubbada dhexe ayna ka qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa lagu qabtay degmada jilib ee xarunta wilaayada jubbada dhexe wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari taayib ah oo in muddo ah ka tirsanaa maleeshiyaadka ashaadolo dirarka isku magacaabay jubbaland ehlada wiil dhalinyaro ah oo dhowaan maleeshiyaadka riddada ay ku dileen mid ka mid ah isgoysyada muqdisho ayaa si kol uga hadlay dilka wiilkooda xilli ay sii kordhayaan beegsiga reer muqdisho kala kulmayaan cadowga allaaha جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatan iyagoo fisan hindiya ayaa weerar labaad qaaday iyadoo baakistaan ay dhulka soo dhigtay wax ka badan labaatan diyaaradood oo qaali ah faafaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman waxaa mar kale saacadihii lasoo dhaafay qaraaraaday xiisadda u dhexaysa dowladaha hindiya iyo bakistan iyadoo new delhi ay qaaday weerar labaad halka islaamabadna ay bixisay jawaab deg deg ah sida lagu soo waramayo ayna soo tabinayaan warbaahinada gobolkaasi waxaa sii xoogaysanaya xiisadda gacanka hadalka gaartay ee u dhexaysa dowladaha hindiya iyo bakistan iyadoo new delhi ay saacadihii lasoo dhaafay dhowr magaalo oo ka tirsan bakistan ay ku weerartay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn balse inta uu weerarka socday bakistan ayaa mar kale soo riday shan iyo labaatan diyaaradood oo ay leedahay hindiya balse uu soo saaro maamulka gumaystaha yahuudda hindiya ayayna middan ku noqotay fadeexa kale oo caalami ah iyadoo weerarkan ay qaaday hindiya aysanna ka soo wareegin wakhti fog bakistan ayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weerartay bartilmaameedya ku yaala gudaha hindiya iyadoo qaraxyo laga maqlay garoonka diyaaradaha jamu sida ay warisay wakaaladda wararka ee royters dhanka kale waxaa saramaray suurtagalnimada weerar ay bakistan ku qaado hindiya siddeed iyo afartanka saac ee soo socota kaasoo islaamabad uga jawaabayso weerarkii laba maalin ka hor ka dhacay gudaha waddankaasi kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo kow iyo soddon ruux sida ay xusayaan falanqeeyada lagana arki karo waxa waaqica yeela xukuumadda new delhi ayaa wajahaysa dhabarjab xoogan maadaama bakistan ay durbadiiba soo riday tobaneeyo diyaarado qaali ah ayna dishay konton askari boqolaal madax fiican ay ku garaacday goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha hindiya saxafi ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka ayaa wax ka iftiimiyey baaxadda weerarkii saldhigga belidogle ee soomaaliya ka dhacay sannaddii labadi kun sagaal iyo tobankii warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba starson strebis oo ah warbaahin si rasmi ah u hoos tagta wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegtay in howlgalkii mujaahidiinta al-shabaab ay laba kun sagaal iyo tobankii ku beegsadeen saldhigga maraykanka ee beledogle uu ahaa weerarkii ugu weynaa ee ciidamada maraykanka ee ku sugan soomaaliya ay la kulmaan intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa labada kun sagaal iyo tobankii garoonka diyaaradaha beledogle iyo ciidamada maraykanka ee halkaasi ku sugan ayay warbixintu xustay inay ahaayeen bartilmaameedka howlgalka mujaahidiinta waxaana israakiil ka tirsan ciidamada maraykanka ay shaaciyeen in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo socday muddo saacada ah warbixintan oo uu si gaar ah u diyaariyey john vandiver oo ah weriye military oo ka tirsan wargeeska hoostaga bentigonka ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta howlgalkaasi fulisay ay gudaha saldhigga ku qarxiyeen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa inkastoo wargeysku aan u sheegin khasaaraha goobtaasi ka dhashay ayuu haddana tilmaan ka bixiyey baaxadda iyo awoodda uu lahaa qaraxaasi waxaana uu bidhaamiyey inuu ahaa mid aad u xooggan islamarkaana goobtii uu qarxo ka dhacay oo uu ka qodmay god aad u qoto dheer oo cabirkiisa uu ku sheegay labaatan mitir weerarkii baladogle oo wargeyskani uu kaga faallooday warbixin uu shalay daabacay ayaa howlgalkaasi barkaysnaa ee dhegta dhiigga loogu daray ugu yaraan askari iyo saraakiil salmiyiin ameerikaan ah waxaa lagu burburiyey diyaarado iyo gaadiid dagaal iyo sidoo kale qalab military oo aad u fara badan wargeyska starson strevis ayaa walaac xooggan ka muujaysay socoshada howlgalka ciidamada maraykanka ee africom ee soomaaliya wuxuuna carbaabay inaanu caddayn jihada mustaqbalka howlgalka ciidamada maraykanka soomaaliya maadaama ayuu yidhi dhammaadka mudaxileedkii hore ee trump uu amray in dhammaan ciidamada maraykanka laga saaro dalkan ay ka holcayaan dhimbilaha jihaadka kulan ballaaran oo agaasidkiisu lahaa maamulka wilaayada jubbada dhexe ayna ka qayb galeen marti sharaf kala duwanna ayaa lagu qabtay degmada jilib ee xarunta wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed duugo ayaa inoo faahfaahinayaa wuxuu ahaa kulan si heer sar ah loo soo agaasimay laguna casuumay marti sharaf kala duwan muhiimna u ahaa kulanka waxaa sidoo kale ciwaan looga dhigay mid ka mid ah aayadaha qur-aanka kariimka taas oo muslimiinta lagu farayo boorinta jihaadka waddada allaah dadka ka soo qayb galay kulanka waxaa ka mid ahaa in badan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga abwaano golaha dhaqanka iyo marti sharaf kale waxaana kulanka daadihinayay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ujeeddada kulanka oo ahaa in bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe lagu booriyo jihaadka waddada allaah qaar ka mid ah culimmadii kulanka ka hadashay ayaa waxa ay ka warrameen muhiimadda kulanka iyo in dadka muslimiinta lagu booriyo jihaadka waddada allaah taxriidkan maanta uur horeyna loo bilaabay haddana lagu jiro waa masalo muhiim baan leenahay loona baahan yahay waana waxaan leenahay waajibaha saaran dadka muslimiinta ah gaar ahaan mas-uuliyiinta ayaguna xaqoodii bay guteen dadka muslimiinta marka waxaa laga rabaa xaqa loo sheegahayo waa tii aakhariya adduunbay ku badbaadi lahaayeen xaqa inay ka wada qayb qaataan oon wada qaadanno oon ilaahay ka barino hidaaya towfiiq inagu siiyo taana ummaddan ka rajayna insha allahu tacaala
taxriidkana waxaa weeye subul iyo waddooyin fara badan ayuu leeyahay waxaa ka mid ah in muslimiinta meelahay ku kulmaan sida masaajidada oo kaleeto muxaadaraadka in loogu jeediyo jumcadii khudbadii in loogu sheego in dadka muslimiinta laiskugu yeero oo kulamo loo qabto meelaha muslimiinta ay degan yihiin beerahooda iyo tuulooyinkooda in loogu tago oo markaas aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala iyo axaadiida rasuulka sala aleyhi wasalam in loo sheego in marka hore ay bartaan dadka diintooda la baro way ka faa'iidayaan midda labaad waxay ka faa'iidayaan runtii ummadda in cadowgeeda in macnaha la tuso taana way ka faa'iidayaan waxay ka faa'iidayaan runtii ummaddu inay isu diyaariso maanta camalka jihaadiga oy ka wada qayb qaataan laba mushaaraka oo juyuush mi magaalaba ka soo baxda in la helo abwaanada ka soo qayb galay kulanka ayaa dhankooda ka hadlay ahmiyadda ay bulshada u leedahay kulammada noocaani oo kale ah waxaana ay sidoo kale abwaanadu soo bandhigeen talooyin iyo gabayo ku saabsan xaaladda waddanka sidii dadkan loogu dhiirigelin lahaa ee loogu boorin lahaa inay qof waliba isagoo dantiisii gaarka ahayd haddaan danta guud laga wada shaqayn danta gaarka ahi ma badbaadayso ninka baadiyaha geela ku dhaqanayo haddii dalkan soomaaliya la qabsado geeliisa ma dhaqan karo ninka beerta tabcanayaana haddii dalkan la qabsado beertiisa isagoo xora oo muslima oo madax bannaan beertiisa ma tabcan karo gabadha muslimadda ayaa xijaabanina ma xijaabnaan doonto ninka ganacsanayaana ma ganacsan doono ninka ganacsiga maale bannaanka ka keenaya kama keeni doono marka in ujeedadaa weyn la isu taago danaha yaryar aanay marnaba inaga mashquulinin danaha waaweyn ee waaqiciga ee horteenna yaalla runtii walaal dareenku kaasuu ahaa waana arrin mudan in lagu bogaadiyo runtii ciddii dareenkaas ama fikirkaas lahayd wuxuu idhi badmadow bannaanada wajeer booni iyo laamu gelis buuraheeda iyo dhulka mudug ka baalleeya bari iyo sanaag iyo ilaa cidhifka buuhoodle boosaaso iyo xeebihii ciidan lagu beeriyey ceelkii bullaaliyo dalkii gaalku naga boobay innagaa ballaad ugu fadhina labada baalloodee waa kaa jihaadkii u baxay baali iyo hawdee waxaa noo bushaaraa dambiyo bilaha cawleede nimankii buruudka iyo hanka iyo biliga noo sheegtay godad baahi lagu seexdo iyo bohola mooyaane baabuurta kama soo degaan baqasho awgeede kaabuul siday uga baxeen kibirkii beenowye waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa dhankiisa faahfaahiyey waxyaabaha uu ku saabsanaa kulanka iyo waxyaabaha laga filayo in ay ka soo baxaan midho dhalka kulankaasi kulanka wuxuu ahaa xamlo dacwi oo taxriidi oo loogu talagalay ummad in lagu booriyo magaceeduna wuxuu ahaa qum fii hakri min hukuuri lislaam aw qaa'iban canhu bicudurin aw bixikmatin walaa takun haalitan shicaarkuna aayadda qur-aanka ee meesha ku taalla weeye faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallaf ilaa nafsaka waxarid ilmu'miniin boorintaa weeye marka ujeedka kulanka waa in dadka lagu booriyo jihaadka inay ka qayb qaataan naf kaga qayb qaataan maalna kaga qayb qaataan ummadda waxaan rabnaa inaan dhex marno magaalooyinka masaajida dacwatu shaaric miyiga inaan ugu tagno insha allahu tacaala meelaha dadku isugu imaanayaan meelaha macaashyadu ku yaalaan lajnadan aan hadda magacawnay isugu jira culummada nuqabada iyo insha allahu tacaala shucaarada iyo bahda waxbarashada isugu jira dhammaantood marka waxaan u dardaarmaynaa dee shaqada loo diray waa inay ilaahay diinkiisa dadka ugu yeeraan waa in towxiidka dadka ay ugu yeeraan waa in salaada ogideeda iyo mataqaanaa jamaacad dadka ugu yeeraan waa inay mataqaanaa jihaadka iyo halkan ka socdo dadku si ay uga qayb qaadan lahaayeen ay ugu yeeraan weeye waxa aan u dirnay kulanka oo ahaa mid muhiimad gaar ah u leh bulshada ku dhaqan wilaayada ayaa la filayaa in bulshada ay ka faa'iidi doonaan iyadoona dhanka kale ay wilaayadu u cilaamisay nadwooyinka dhici doono guud ahaanba degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kuwaasoo ku saabsan isla mawduuca ah in dadka muslimiinta lagu dardargeliyo jihaadka waddada allah ayna iska dhiciyaan gaalada ku soo duushay dalkooda wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari taayib ah oo in muddaha ka tirsanaa maleeshiyaadka ashuhadola dirirka isku magacaabay jubbaland warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan cabdiqani maxameda askarigan oo lagu magacaabo bile qowse kana mid ahaa maleeshiyaadka murtad axmed madoobe gaar ahaan kuwa booliiska ashhadalla dirirka ayaa dhowaan isagoo taa'ibah lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose markii towbada loo qabtay ayuu u waramay warbaahinta islaamiga ah ee alandarus wuxuuna ugu horeyn ka sheekeeyey muddada uu cadowga ka tirsanaa iyo waxa uu u qaabilsanaa isagoona xusay dhibaatooyinka nololeed ee ay ku nool yihiin isaga iyo maleeshiyaadka kale
si fiican baa laigu soo dhaweeyey aragtidan ka arkayna si macaan diinta islaam ka muuqato nabadgelyo ballaaran ka jirto ayaa ka muuqato laigu soo dhaweyey annaan bidhanta ku arkay indhahayga afartan baan jiraa waxaan ka tirsanaa maamulka jubbaland ee kismaayo ka taliya ciidamada weliba amniga suga booliiska meelahan kama noqorano waxaan ciidamadii lagu soo tabaray ilaa iyo kenya dhexdeeda ilaa soona dhoobley kulli annaga markaan raacaynay dhalinyarada la aruurinayay dadka gelahayin baan ka mid ahayn annagaa galnay labada kun sideedii meelaas ilaa jubbooyinka ilaa iyo soona taabto ilaa iyo soona kismaayo eeriyadeeda ilaa kismaayo gudaha aan kasoo gallaan soconay kismaayo waxaan ka qabanaynay amnigaan sugaynay maamulka meesha ka arriminayay baan ka mid ahaa waxaa noogu talinayay ninkii booliiska xukumay booliiska ka tirsanaa nolosha waxyaalo fara badan oo laleeyahay baabuur isqarxin ku jirta gudaha magaalada waxyaalo badan oo baaritaan ku jira oo dhan kasta oo ku jira aan ka wartegaynay aan ka wada soconay ka qayb qaadanaynay qaabkeen u fikray meesha inay xumaatay maamulkii iyo wixii iyo dadkii xukumay baa waxay isku bedeleen meel hadda xeebaha wax ka jiro loo liibiya burcabadad iyo magafi sidoo kale noqotay xaalada kismaayo way xumaatay maamulku waa xumaaday askarigan oo si hadlaya ayaa sheegay in maamulka islaamiga ah uu si wanaagsan u soo dhoweeyey isagoona baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka uu kaga soo tagay safka gaalnimada ciidamadu way cadiman yihiin maxaa mushaar ma qaataan kuwa hadda jooga waxaan leenahay waxaan ugu baaqan inay iska sustagaanba walaalada islaamiga uma imaadaan kolley nin walba isaga qaarkiisa haddana shaab waan u imaaday imana dilin waxna ima yeelin si fiican baa lii soo dhaweeyey saasoo kale baa loo soo dhaweynaya haddii la yidhaahna ma jirto cid ciid ku xad ku dish shabaab cidna kuma xad ku dayso nin walbaba siday lay soo dhaweeya wanaagsan baa loo soo dhaweynayaa marka walaalaha iga dambeeya waxaan leeyahay waa inay iskaga soo tagaan dhibaatada iyo haajitirka dhibka kale ee haysta iyo waxyaalaha xadgudubka faraha badan iyaga lagu sameynaya inaan oga inay uga tagaan baan rajeynaya askarigan ayaa qayb ka noqonaya askarta taa'ibiinta ee sidaa maalinlaha ah u soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah dhowaan ayna ahayd markii sidan oo kale askari taa'ib ah ay soo bandhigtay wilaayadii islaamiga ah ee bokool ehlada wiil dhalinyaro ah oo dhowaan maleeshiyaadka dhidada ay ku dileen mid ka mid ah isgoysyada muqdisho ayaa si kulal uga hadlay dilka wiilkooda xilli ay sii kordhayaan beegsiga ay reer muqdisho kala kulmayaan cadowga allaaha faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan xasan cabdiraxmaan abdu xasaan gacanka xaqdaranaa disho wiilkeena cadaaladaa u rabnaa hadday cadaalad jirto maaragta cabdulaahi daar cadaalad u baahan waa wiil labaatan jira cadaalad u baahan jaamacad dhigto dalka soomaali ka dhishay
magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa noqotay kawaanka dadka muslimiinta ee ku nool magaalada iyadoona mar weliba la dila dhallinyarada odayaasha iyo haweenka si bareer ahna ay u dilaan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa si bareera u dilay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi daahir kaasoo ahaa labiyo labaatan jir ka mid ahaa dhallinyarada wax ka barata magaalada muqdisho wiilkan dhallinyarada ah ayaa lagu dilay halka loo yaqaana saybiyaano ee magaalada muqdisho xilli uu gaadiid watay sida ay sheegeen ehelada wiilkan oo si weyn oola hadlay warbaahinta iyagoona tilmaamay in wiilkooda si xaqdarra ah loo dilay
waxaan halkan uga tacsiyeynayaa wiilkayga aan habaryarta u ahay oo walaashay macaan oo iskohoysku aabba aan nahay ii dhashay cabdulaahi daahir waxaan ku leeyahay habaryar macaan jannatulfardoosi aclaa ilaahay ha ku geeyo sakaraadkasoo ilaahay kuugu fududeeyo su-aasha ha kuugu fududeeyo gacan kaa xaq daran ayaa ku dishay mar walba ilaahay waxaan kaaga rajaynayaa adduun iyo aakhiraba inaad cadaalad heshid wiil yaroo waxaad aheyd oo hami iyo hami sare lahe- lahaa oo nolosha inuu hami sare ka gaaro jecel baad aheyd labaatan jir buu ahaa gacanka xaq daran aad dishay waxaan leeyahay seed asagoo iskaga socdo seedkiis saxsan yaha weli soo degta gacmaha taage allah u naxariisto gacanka xaq daran aad disho wiilkeena cadaalada u rabnaa hadday cadaalad jirto maaragta cabdulaahi daar cadaalad u baahan waa wiil labaatan jira cadaalad u baahan jaamacad dhigto dalka soomaali ka dhishay marka cabdulaahi daar cadaalada u baahana in la siiyo ilaa hadda filinjeera ku jira wili hataa lama aasin cadaaladaan u rabnaa dowladdan maanta rajeynaynaa in la aasi laakiin dowladda cadaalad inay siisaa rabnaa wax ay u qabato si dhallinyaro kale saas loogu dilin maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa caadaystay dhibaatooyinka kala duwan ee ay ku hayaan dadka muslimiinta ee ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dilalka aan loo meeldayin ee sida bareerka ah loogu xasuuqaya qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada muqdisho waana dhibaato haysata dadka ku hoos nool goobaha cadowga uu gacanta ku hayo kuwaas oo dhibana u ah dhibaatooyinka kala duwan ee maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ee aan diin iyo dad midna ixtiraamayn kuwaasoo si bareera u xasuuqaya qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku hoos nool goobaha ay gacanta ku hayaan mahadsaned abuxasaana warkii duhurnimo ee maanta dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh